gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oy wehelinayaan qaar ka mida culummada ku nool magaalada kismaayo ayaa waxay booqdeen qabuuraha baar caleen ee magaalada kismaayo waxaana ay mamnuuceen in qabuuraha la dhiso maadaama arrintaasi ay ku hor imaanayso shareecadeenna iyo diinteena islaamka ee suuban waxaa jiro dad badan oo ka mid a bulshadeenna kuwaas oo dhisa qabuuraha waxaana dhisme ay ku sameeyaan qabriga qofka dhintay korkiisa haddaba guddoomiyaha degmada kismaayo ayaa sheegay in wixii ka hor imaanayay shareecada islaamka aysan bannayn in la sameeyo islamarkaana dowladda hoose ee degmada kismaayo amar ku bixinayso inaan la arki karin qabuuro la dhisayo sidoo kaleeta lagu qorayo magacyo taas uu sheegay guddoomiyuhu inay keeni karto fasahaad ku yimaada bulshadeenna dhammaan culimada galbahayga taagan iyo shacabka reer kismaayood waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib maanta waxaan joognaa qabuuraha magaalada kismaayo gaar ahaan kuwa baar caleen ee dowladda hoose mas-uuliyadda koowaad oo saaran bay ka mid tahay nadaaminta qabuuraha iyo sida loo isticmaalayo inay ka warqabto oo hagaajiso marka halkan waxaan u nimi cabashada sida culimmadu sheegtay soo noqnoqotay oo biliyo u dameeyeba taagnayd inna waxaanu hadda islaama waxaanu u baahannahay waxaan sameynaa ina shaacsan ku salaysan yihin lama ogola in qabuuraha la dhiso saa la adligeed wax kasta oo ka hor imaaya shareecada islaamka oo waxba kama jiraan maamulka dowladda hoose oo anigu aan qabana wuxuu ku khasban yahay inuu ka shaqeeyo oo la diro wixii fasahaad ah oo aan sharcigu ogolayn sidaa darteed waxaan rabaa laba sheer kalan kala qaado oo koowaad waxa weeye dadka shacabka ay reer kismaayo iyo ciddii cidi ka dhimato maanta laga qabuur lama dhisi karo magacyana laguma qorin karo wixii maanta ka dambeeya dhagolo maqal ciidamada amniga oo xabaalaha waardeeyana waanu sheegaynaa oo amarkaas way qabaan dadkuna waa inay amarkaa qaataan inta hadda dhisan oo fasahaadka oo sharciga ka hormaanaysan waxaanu ku soo celin doonaa si sharcada qabta haddii aan la dadkan waa dad islaama in la ilaaliyo shareecada islaamka iyo diinteenana in la ilaashaayo waa waajib saaran wayna faran weye